war wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka dowladda halsan qodobada ugu doorkorana waxaa qayb ka noqota shirka mucaaradka puntland oo duleedka garowa ka furmay iyo qaar ka mida mas-uuliyiinta oo halkaasi ka hadlay
maamulka gobolka banaadir oo beeniyey in canshuur laga qaado masaajidda iyo dugsiyada ku yaala magaalada muqdisho muwaadin soomaaliyeed oo lagu dilay dalka koonfur afrika xilli uu ku sugnaa goobtiisa ganacsi
duqeymo aada u culus ayaa maalintiisi afraad galay oo ka soconaya markaasi marinka khasa iyo israa'iil oo u hanjabtay inay burburin doonto magaalada dimashaq ee dalka syriya
madaxweyne ku-xigeenka puntland oo fariin digniina u diray maamulka somalilan
hogaamiyaha hogaamiyaasha reer galbeedka oo soo saaray bayaan ay markaasi kula sabteen israa'iil
waa akhbaaraadka dibadda ee madaxweynaha maraykanka oo shaaciyey tirada kaga dhimatay dagaalka ay qaaday ururka xamaas
soo gudbinta warkan waxaa suura geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale door wanaagsan dhegeystayaal waa duhur talaadaha taariikhdu ay ku beegan tahay tobanka oktoobar sanadka labada kun saddex iyo labaatanka qodobada maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu daro koronaa warkayaga iminkana kusoo dhawaada iyagoo intaa ka faahfaahsan
shirka mucaaradka puntland ayaa duleedka garowe ka furmay waxaana halkaasi ka hadlay qaar ka mid a mas-uuliyiintii ku sugnaa goobta waxaa warkan sii dheereynaya wariye cadaali waxaa magaalada garowe ee caasimada maamul goboleedka puntland ka furmay shirka mucaaradka ee puntland oo ay xubnaha mucaaradka kaga arrinsanayaan sidii loo aadi lahay doorasho madaxweyne taasi oo dhici doonta ka hor sideeda janawari laba kun afar iyo labaatan shirkan ayaa waxa uu ku qabsoomay beerta lagu magacaabo aarlabaaga ee duleed ee dhacda duleedka caasimada puntland ee garowe kadib markii sida la sheegay hoteelada waaweyn iyo sidoo kale goobaha kale ee shirkaasi ee shirarka lagu qabto aan shirkani lagu qaban iyadoo cabsi laga qabo ee dhanka iyo sidoo kale ciidanka maamulka puntland ee ka amar qaata madaxweynaha maamulkaasi siciid cabdulaahi deni mas-uuliyiinta mucaaradka ayaa isugu yimid shirkaasi waxaana sidoo kale la filayaa in warmootiyeeda laga soo saaro qaar kamid ah xubnaha qaar ka mid ah xubnaha ku shiraya garowe ayaa si hordhac ah waxa ay kaga hadleen xaalada guud iyo sidoo kale qaabka shirkani uga qabsoomay waxaana ay sheegeen in aysan ogolaan doonin in doorashada waqtigeeda la dhaafiyo oo dib u dhac lagu sameeyo iyadoo oo xubnaha hadlay ee ka tirsan mucaaradka puntland ay sheegeen in aan doorashadaasi dib loo dhaafin karin sideeda janawari sanadka cusuba
dhanka kale markaan haddii aan eegno maamulka gobolka banaadir ayaa ka jawaab celiya cabasho ka timid qaar ka mid ah shacabka magaalada muqdisho iyagoo markaasi beeniyey in canshuur laga qaado masaajidda iyo dugsiyada ku yaala magaalada muqdisho sawirkaana ku faahfaahinayo cabdisalaan juule shaakir maamulka gobolka banaadir ayaa waxa ay beeniyeen in canshuur laga qaado masaajidada iyo dugsiyada kala duwan ee ku yaala gobolka banaadir waxa ayna si adag kaga hadleen arrintaas iyagoona siyaabooyin kala duwan maamulka gobolka banaadir arrintaasi kaga falceliyeen shacabka ku dhaqan degmada kaaraan qeyb ka mid ah iyo sidoo kale gubadley ayaa waxa ay baraha bulshada soo dhigeen muuqaalo kala duwan oo ay kaga hadlayaan in masaajidada iyo dugsi qur-aanka laga qaado canshuur kala duwan taas oo ay dadku shacabka ah siyaabooyin kala duwan kaga falceliyeen maamulka gobolka banaadir oo ka duulayay arrintaas ayaa maanta waxa ay gaareen goobta la sheegay in dhibaatooyinkaas ay ka jiraan guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabooh ayaana si cad kaga hadlay arrintaas isaga oo beeniyey in canshuur laga qaado masaajidada iyo dugsiyada kala duwan ee gobolka banaadir ku yaala isaga oo sheegay in bogga dowladda aysan meel kaga jirin in canshuur laga qaado goobaha kala duwan ee diin diinta lagu barto iyo goobaha lagu cibaadeysto masaajidada iyo dugsiyada qur-aanka waxa uuna beeniyey arrintaas guud ahaan waxa uuna sheegay in lala xisaabtami doono cid kasta oo arrintaasi ku dhaqaaqday
guddoomiyihii gobolka waa wada hadalnay wafdigaan asagaa soo diray gobolka banaadir aan ka soconnaa ee, waxaan kugu nimid cabashadiinna inaan ka jawaabno haddaan nahay maamulka gobolka banaadir ee, annagoo wakiil ka ah gobolkii banaadir oo dhan iyo gaar ahaan duqii magaalada waxaan rabnaa inaan idiin sheegno warkii ninka odaga uu ku hadlo halkan oo ahaa canshuur suuragal maahan in labo warqadood oo kala socota la keeno oo gobol banaadir ka socoto arrintaas waxaan rabaa hoosta inaan ka xariiqo waa saxsan tihiin laba waraaqoo kala socota hadday idiin timidna waa qalad saxna maahan ilaahay hadduu yidhaahdana hal waraaq oo socota ayaa idiin imaan doonta ilaahay idinka wax allaalo iyo wixii dhiba oo ay geysteen maamul degmo ee gobolka banaadir maamulkiisa hoos yimaadana waa laga xisaabtamayaa diyaarna uma mihin loomana noqon doono dad shacaba in la dulmiyo oo shacab dowladnimada ogol canshuurtii ogol laakiin warkooda uu yahay waxaan rabnaa canshuur nidaamsan iyo maamul maaragtay aan hawshaas ugu hagaagno meeshaan dabcan sidaad sheegteen xuduud ee, deegaan waayo laba laba laba gubadley iyo maaragtay kaaraan hawshaas annagaa isku noqonayno annagaana maaragtana laga rabaa inaan soo salayno hadduu ilaah yidhi oo hal warqadaa idiin timaado arrintaas ayadaa waan ka raalli gelinaynaa isdejiya dhib ma jiro culays ma jiro shalay ahayd markaa hadashaan maantana waa inla joogno mar dambana ha- inku soo noqon mayda ilaahay idankii wuxuu culays uu gaarana ee, maamulka insha allahu tacaala ka ka xaajoon doona hadduu ilaahay yidhaahdo iyo dadkii ay gaareen adinkuna waa mahadsan tihiin inaad cabashadiinna muujidiin oo aadna soo gaarsiidiin aad iyo aad aad ugu mahadsan tihiin annagu ma rabno dadka in la caburiyo in la dhibo in waraaqa isgarab socda ay u yimaadaan wax allaalay wixii qaldan oo lacag dowladeed sideedaba waa inay sistem ku timaadaa sistemna ay ku dhacdaa marka raalli ahaada odayaasha iyo dhallinyarada iyo xaafadoo dhan maamulkii waa wada joogaan waa arkaydiin gubadleyna waa joogaan kaaraanna waa joogaan madaxdii eh, saroo gobolka ka socotay wafdigii gobolka ka socdana waa inla joogaa isdejiye guryihiinna ku laabta hawshaasoo dhammaystiranna annagaa naga taqaaniin hadduu ilaah yidhahdo aad iyo aadaad u mahadsan tihiin Ee, masaajidda iyo dugsiyadana noogma nooma qorna annaga canshuur in laga qaado masaajid iyo dugsi canshuur laga qaadayo kuma qorna maaragta faylka dowladda ho- eh, hoose ee gobolka banaadir kuma qorna waanay maqlaayaan maaragtay ee, labadii maamulba waa ay maqlaayaan Een, amarkaas waa amar duq magaalo aniguna hadda maaragta aan idiin sheegaayo waa maqlaydiin sideedaba masaajid iyo dugsi waa la kaalmeeyaa waa la garab istaagaa waa maaragtay ee, waxaa la rabaa inay nooga duunaadaan ee, waxa kaloo dhan inay nooga duunaadaan la rabaa maxaa yeele waa meeshii dadku isugu imaanaya bulshada oo ilmaheenna iyo jiilalkeenna soo saarayda waayo marka inaan ayaga wax ku tarno oo kabna maahane ma rabno inaan culays iyo dhib u geysan
muwaadin soomaaliyeed ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xili uu ku sugnaa goobtiisa ganacsi sida warkaanu kusoo eegayo saleebaan cadaala
dalacad koonfur afrikaan ah ayaa magaalada isweldham oo qiyaastii laba boqol shan iyo labaatan kilomitir u jirta magaalada keybton ee dalkaasi koonfur afrika waxay ku dileen muwaadin soomaaliyeed oo ka mid ahaa ganacsatada ugu waaweyn gudaha dalkaasi allah u naxariistay muwaadinka soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray cabdiqaadir jeemis ayaa waxaa goobjoogayaal ay sheegeen in burcad hubaysani ay ku weerareen goobtiisa ganacsi islamarkaana ay ku dhufteen dhowr xabadood taas oo sababtay inuu isla qa- is- inuu isla koobta ugu geeriyoodo qaar ka mid ah heelkiisa ayaa warbaahinta u sheegay in cabdiqaadir waayihii dambe ay hanjabaadyo kaga imanayeen qaar ka mid ah burcadda hubeysan ee lacagaha baata ah ka qaada ganacsatada soomaaliyeed iyo kuwa kale ee ajaanibta ah dhowr jeer ayaa sidani oo kale la sheegay ama sidoo kale la sheegay inay ugu hanjabeen inay dili doonaan haddii uusan lacagaha ay ka doonayaan ay- uusan bixin hase yeeshee ugu dambeyn ayay xalay saqdii dhexe waxaa la sheegay in muddo ka badan labaatan sannadood uu ku noolaa ee dalkaasi koonfur afrika ay halkaasi ku dileen
goobta uu dulku ka dhacay ayaa waxaa gaaray ciidamo ka tirsan booliska dalka koonfur afrika ah ee ka howlgala magaalada dulku uu ka dhacay iyagoo sameeyey baaritaano balse aysan ku guuleysan sidii caadada ahayd inay soo qabtaan burcadii dalka geysatay dalka koonfur afrika oo ay ku nool yihiin soomaali aad u fara badan oo ka shaqaysata ayaa waxaa had iyo jeer loogu geystaa dil dhaawac iyo in la babo hantidooda iyadoo dowladda koonfur afrikana ay ku guuldareysatay inay wax ka qabato
dhanka kale markaan haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyey duqeymaha ka socda falastiin ee marinka khaza oo markaasi galay maalintii afraad iyo sidoo kale israa-el oo ku hanjabtay inay burburin doonto magaalada dimashik ee dalka syriya sida warkaan uu ku dheereynaya wakardeex
duqaymaha aan kala joogsiga lahayn ee sida indhala-aanta ah ay ciidamada israa'il ugu garaacayaan marinka khaza ayaa galay maalintii afraad maanta oo talaada ah habeenkii xalay waxaa jiray madaafiic xoog leh oo aan laga hoyan gudaha magaalada khaza kuwaas oo lala dhacayay goobaha dadka rayidka ah ay degan yihiin xarumaha caafimaadka ee magaalada khaza ee daanta galbeed ee reer falastiin ayaa lagu soo waramayaa in la dhigay boqolaal qof oo shacab ah oo u badan dumar iyo caruur kuwaas oo ay waxyeeleeyeen gantaalada lala dhacayo magaalada khaza qaraxyo waaweyn oo ka dhashay duqeynta joogtada ah ee israa'iiliyiinta ayaa waxa ay ruxeen guud ahaan magaalada khaza diyaaradaha dagaalka ee israa'iiliyiintu waxa ay dib markaasi u duqeeyeen habeenkii xalay xaafadda lagu magacaabo al rimaal oo ka tirsan magaalada khaza iyadoo dad shacab ah ay ku geeriyoodeen warbaahinta caalamiga ayaa waxa ay farta ku fiiqday waxa ay ugu yeeraan calaamado muujinaya dhaqdhaqaaqyo ciidan oo dhulka ah oo ay ciidamada israa'iiliyiintu doonayaan inay gudaha ugu galaan marinka khaza dhinaca kale guutada alqasam ee garabka milatari ee xamaas waxa ay sheegeen in ay toogan doonaan oo weliba mid mid ay u toogan doonaan haddii ay israa'iiliyiintu joojin waayaan duqeymaha ay u geysanayaan marinka khaza dadka maxaabiista ah ee ku jira gacanta xamaas xamaasiyiintu waxa ay sheegeen in ay weliba muuqaal ka duubi doonaan marka ay tooganayaan maxaabiista reer israa'iil ee gacanta ku jira ee ay hayaan xamaasiyiintu abuu cubeyda oo ah afhayeenka guutada alqasam waxa uu yidhi waxa aan ku dhawaaqaynaa in haddii israa'iiliyiintu ay joojin waayaan duqeymaha aan mid mid u toogan doonno maxaabiista gacanteenna ku jira dhinaca kale israa'el ayaa ku hanjabtay inay duqeyn doonto magaalada dimashik ee caasimada dalka syriya iyadoo sidoo kale sheegtay in ay bartilmaameedsan doonto qasrigu uu ku nool yahay madaxweynaha dalka syriya bishaar al asad ilawareedyo ka tirsan israa'el waxa ay xaqiijiyeen in dowladda israa'el ay ugu hanjabtay xisbullah inay duqeyn doonto magaalada dimashik ee caasimada dalka syriya islamarkaana ay khatar gelin doonto madaxweynaha suuriya bishaar al asad haddii ay ku biiraan dagaalka magaalada khaza ilwareedyadan waxa ay sheegayaan in maamulka maraykanku uu koongareeska ka codsanayo ogolaashaha ah in uu awood u adeegsan karo xisbullah haddii ay gasho dagaalada ka soconaya marinka khaza ee u dhexeeya yuhuudda iyo sidoo kale xamaasiyiinta ururka xisbullah ee lubnaan oo ku jira liiska argagixisada waxa ugu yeero ee maraykanka ayaa waxa ay sheegeen in mas-uuliyadda weeraro gantaalaha iyo madaafiicah lagu garaacay agagaarka beeraha lagu magacaabo sheba sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee reuter xaaladda magaalada khaza ayaa waxay u muuqanaysaa mid weli sii cakiran dhinaca kale xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres waxa uu ku baaqay in la joojiyo xaaladda cakiran ee u dhexeysa israa'iiliyiinta iyo sidoo kale xamaas xogayuhu waxa uu ku baaqay in muhiim ay tahay in la kala deeyo maxaabiista labada dhinac ay iska haystaan iyo in si shuruud la-aan lagu joojiyo gantaalada sida indhala-aanta ah la isugu jawaabayo iyo diriirta hoose ee ciidamadu ay sameynayaan wararka israa'iil iyo falastiin wixii kusoo kordhaa hadduu alla raalli ka dhigo waxaad ku daawan doontaan
tahay daawadayaal halka warkaasi aad kala socotaan waa radio dalsan markaana haddii aan eegno madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed ciisi axmed cilmi cusmaan karaash ayaa bartiisa facebooka waxa uu kusoo qoray fariin digniin oo markaasi u dirayo maamulka somalilan waxa uuna yidhi maalmihii u dambeeyey waxaan si dhow ula soconay in maamulka somalilan uu dhibaato iyo fadqalolooyin uu isaga horkeenayo bulshada deegaanka ee magaalada ceerigaabo uu halkaasi ka waday waxaan ugu baaqayaa maamulkaasi inay si deg deg ah uga saaraan ciidamada ay kasoo abaabuleen deegaanka oog oo ay geeyeen koonfurta ceerigaabo si ay u dhibaateeyaan shacabka halkaasi degan haddiise ay dhagaha ka furaystaan waxay la kulmi doonaan wax aysan mahadin mas-uuliyadoodana ayaga ayaa qaadi doona
halka warkaas aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya iminkana akhbaaraadka dibadda hogaamiyaasha reer galbeedka ayaa dhammaantood eh, markaasi la sabtay dalka israa'iil bayaan ay soo saareen ayagoo markaasi dagaalka ay kula jiraan een, ama labada wadan dagaalka ay ku jiraan een, israa'iil iyo sidoo kale falastiin ay markaasi een, hogaamiyaasha reer galbeedku ay la sabteen dalka israa'iil hogaamiyaasha ingiriiska mareykanka faransiiska talyaaniga iyo jarmalka ayaa hadda soo saaray bayaan ay ku muujinayaan cambaareyn aan lixaad lahayn oo ka dhan ah xamaas iyo falalkeeda iyagoo ku tilmaamay inay tahay falal argagixiso sidaa hal- hadalka ay u dhigeen bayaanka wadajirka ahaa ee ka yimid een, markii ay markaasi am- madaxdan hogaamiyaasha ka ah reer galbeedka madaxweynaha ma- ee markaasi faransiiska emmanuel macron ay sidoo kale kan ra-iisul wasaaraha ingiriiska rashid sunag madaxweynaha een, markaasi mareykanka joe biden iyo sidoo kale Shlo- soloni ayaa waxa ay markaasi ku tilmaameen falarkan ee xamaas ay geysanayso inay yihiin kuwo argagixisanimo ma laha wax cudurdaar ah sharcina male waxaa markaasi si caalami ah ay tahay in loo cambaareeyo ayaa lagu yidhi bayaankan ay soo saareen hogaamiyaasha reer galbeedka wadamadu waxay israa'iil ku taageeri doonaan dadaalka ay kaga ilaalinayso ee, nafteeda iyo dadkeeda xadgudubyada oo kale ayaa markaasi lagu yidhi bayaankaas is- oo sii socda een, isagoo markaasi intaa ku daray in waqti xaadirkan ma ahan in qolo kasta oo cadow ku ah israa'iil ay uga faa'iidaysato weeraradan sidaa ay tilmaameen
waa tahay dhagaystayaal guud ahaana warkii aad kala socoteen raadiyo dalsan waa naga intaase nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel